بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idiin soo gudbinaysaa muxaadaro ciwaankeedu yahay sheekh shible oo dhacdadii westigeed ka dhigay jihaad waxaana soo jeedin doona asheykh ciise cabdulwahaab xafidahu allahu tacaala ee dhegeysi wacan kuna soo dhowow qaybtii labaad
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wsala allahu wsalam calaa rasuulillahi maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin tanuna waxa weeyaan qaybtii labaad ee ku tacalluqday arrimaha ku saabsan qaraxyada iyo damaarka soomaaliya ka socda ee ragga ducaadda ah ee u muuqda inay damdamis ka yihiin ama ka digaya oo la mida maxamuud shible kala mid ah dhanka marka la yidhaahdo faafintii madhabka iyagoo ka digaya fii nafsil waqti haddana qaab dadban ma og yihiin mise ma oga mise manhajkan waa lacabay waana lasoo mategila yahay ma garan kartid kolleyba laakiin waxay u dhowdahay manhaj lacabay oo lasoo matagila yahay iyo juduur muta'asil ah oo rag fara badan oo ducaada ku dhex jirta ilaahay subxaana wa tacaala asaga ka soo saari kara ee ha ka soo saaro xaqiiqatan qof walba oo garanaya axwaasha dadka muslimiinta oo ay ku nool yihiin waa yushfiq calaa midla haadihi yacni midla haaulaai ducaad dadka dhallinyaradana ilaahay inuu ka soo saaro manhajkaana ilaahay subxaana wa tacaala damaarkaana ilaahay subxaana wa tacaala annaga naga dhex bixiyo ummad maxamedna inuu ilaahay ka dhex saaro qof walba oo mushfiqo xaqiiqatan wuu jecel yahay ragga ducaadda ah ee baarisiinta ah ee qanawaadka fadaa'iga iyo ka muuqda ee manhajkan faafiya kalana mid ah maxamuud shible qadiyaddaas oo dadka u sulxiya oo ku dhex faafiya manhajkan kana digaaya fii nafsi alwaqti waxaa ka mid ah sheekh umal sheekh umal muddadan dambe wuxuu u xaydxaytay nimankaas inuu ka digo intii waayihii dambe ah wuxuu u muuqdaa inuu arrintaas ka digaayo laakiin waxa weeyaan waa arrintan iyada ah judur ahaan iyo manhaj la soo cabay weeyaan manhajkii wuu faafinaa sheekh umal tuhmaduna waxa weeyaan marna waa xaq marna waa baadil qofkii tuhmo baadila qof muslima ku rida amaam allaahina waa xisaab adduunyadana waa ceeb waxa anigu aan sheegay waxa weeyaan anigaa muxaasab ku ah amaam allaahina jalla jalaaluhu waxa weeyaan anigaa muxaasab ku ah amaam annaasina wixii aan sheego inaan burhaan soo dhigo oo tuhmada aan sheegay inaan burhaan keeno aniga ayaa la iga baahan yahay maxaa yeelay cirdiga dadka muslimiinta ah waa xaaraan in lagu xadgudbaaho waa mamnuuc laakiin markii ay noqoto qofka daaciga ah ama suuradda daaci u muuqda ah markii isagu uu ummadda diinteedii iyo afkaarteedii uu isagu fasahaadinayo waxa weeyaan khaasatan markii uu u muuqanayo nin daaciya oo isagu damdamisa oo isagu waxa weeyaan fikrigii ka digaayo uu ogyahay haddana faafinaya dararku waa darar weyn waa darar aada u weyn ayuu noqonaa marka waxa weeyaan sheekh umal runtii magacaabitaankaas anigu aan magacaabayo waxaa la arkaa dad badan oo inay dhibsadaan dad badan oo inay dhibsadaan laakiin waxa walaalayaal aan ka hadlaynaa waxa weeyaan ummatu maxamed kaas ahaan shacabka soomaaliyeed webiyaal dhiiga ayaa ka qulqulaya jumlo iyo tafaariikhba dhiigooda wuu u socdaa dad madaniyiina iyo kheyr madaniyiinba xasuuq wuu ku socdaa dad meel iska fadhiya ayaa loo imaanaa tafjiiraad yacni ayaa isaga socda dadkii atraaf maqduuc ah wajuthaf majhuula haadaa waxa weeyaan waa waaqica maanta taagan maadaama xaaladdu ay sidaas tahana ummaddiina inta la gaalaysiinaayo tanfiidkiina uu noqonayo dilkuna waxa weeyaan waa tanfiid bacda takfiir ah weeyaan waa fulintii maadaama dhibku intaasuu la egyahay waxa weeyaan fikrigaas isaga ah nin walba oo qaraabo la-ah ama u xagal daaciya ama si dadban dadka ugu dusinaya laabudda in laga hadlaa waa qasab laabudda waxa weeyaan ummadda dhiiggeeda iyo diinteeda ayaa ka qiimo badan sheekh umalna arrintaas lafteedu isaguu ku laalaabtaa waan keeni doonaa haddii loo baahdo codkiisa isagoo odhanaya ummadda diinkeeda ayaa ra-sumaal ah ayadaa ka weyn ashkaasta waxa weeyaan ayadaa ka qiimo badan anigu waxaan odhan lahaa sheekh umalna nafsa shay ummatu maxamed dhiiggeeda iyo diinteedu way ka weyn tahay sheekh umal iyo keyrkiisba way ka da-weyn tahay wayna ka qiimo badan tahay wayna ka qaalisan tahay wayna ka qaalisan tahay walidaalika waxa weeyaan sheekh umal fikrigan tuhamka looga soo jeedin doono waxa weeyaan isagu haddii ay tuhmo baadila noqotona waxa weeyaan isaga ayay aniga ayay aniga ayay xisaabteedu amaama lahay xisaabsan tahay amaama naasna waxa weeyaan waan ka cudur dooran cudur daarana haddii ay noqoto tuhmo baadila haddii ay tuhmo xaqa noqotona ceeb waxaa la yidhi ama waa ku taal ama waa ka tirani haddii ay ku taalana sheekh umar isaga ayaa laga rabaa inuu istasriixiyo ummaddana uu uga laabto waxyaabaha noocan oo kale ah haddaba waxaan hadda soo daynaynaa mithaal ahaan sheekh umal isaga oo qaraxyadii ka dhacay meesha la yidhaahdo seven seven loo bixiyey ama two thousand five kii labada kun iyo shantii qaraxyadii iyo isteeshamadii ingiriiska ka dhacay isagoo difaacaya isagoo tabriirinaya isagoo raggii ducaadda ahaa oo fidnadaas iyo dhibka ay wadatay ka digaaya aflagaadaynaya usluubkii shabaabka laftiisii isagoo u hujuumaya dadkii ducaadda ahaa oo fitantaasoo kale ka digi jiray isagoo sidaas odhanaya bal aan dhegaysana sheekumal waa kane
masalada iyada ah aayaddan fiqigaa ku jira ayaa hadda kahor waxaa dhacday meesha la yidhaahdo anoo jooga canada ayaa wadaad wadaadada jooga ka mida magaalada toronto markaa jooga ayaa meel munaasabad aroosoo la isugu yimid ayaa xilliyadaa waxay ku aadaneyd xilli ingiriiska intuu qarax ka dhacay malaha ay dad badan ku baaba'een meeshii munaasabaddii arooska la isugu yimid ayuu marka ninkan wadaadka ihii isagoo abur tuurahayo aad u xanaaqsan uu ka hadlay yuu saaran yahay marka muslimiintuu saaran yahay ururadan dagaalamuu saaran yahay wax kalena maba taabanayaba munaasabaddu ma aha munaasabad darsi ma aha munaasabad masjidna ma aha munaasabaddu waa munaasabad aroos laakiin wadaadkan baabkana ku xidhnaayo wuu doonayaa meesha inuu ka faa'iidaysto marka qadiyadii baa la ii soo sheegoo marka waxaan ku yidhi ilaahay cadaaladdiisa qur-aanka marka aad eedayso dadka aad ku tirinaysa inay khaladka galeen waxay ahayd baan ku idhi dhanka kalena gaaladu beri ma ahee khaladaadka kuwan aad ku sheegayso kuwo ka badan bay galeene inaad sheegtay ahayd baan markaasaan aayaddan u keenay oo ficlan haddii lagu sameeyey ka badan bay sameeyeen ummado dhan oo degan bay burburiyeen waddamo dhan bay ka takhalluseen caalamkay gumaysteen jaraa'imtay galeen ilaa iyo haddana socda cala aqali tagdiir wax yar calaa madad cala istixyaa xataa maadishaarte ma jirto aayaddan aan markaa u keeno waxaan ku odhi ilaahay cadaaladdiisu waxa weeye gaaladu sax muslimka markaad saxayso ma aha mar walba inaad gaalka khaladka sheegto sharti ma aha sharti ma aha laakiin markuu gaalku uu doonayo inuu si xun uga faa'iidaysto khaladka muslimka waa inaad og aad taqriiriso gaalku khaladkuu ku jiraa mar walba ka weyn iyo ceebtiisa muslimka khaldamay khaladkuu ku jiro sidaa markaan aayadda muxuu ahaaye aan muxuu ahaaye aan fiqigaa iyo fahamkaasi aan aan u soo qaaday ayaa gadaal dambe ilaahay fadligiisa waxaan helay sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi oo tabtaa isaguna u taqriirinaya tabcan walaalaha nin ka mid a ay tusay kitaabkiisa minhaaju nubuwa ayuu kaga hadlayoo tabtaas yuu aayadda u taqriiriyey
kaas wuxuu ahaa sheekh maxamed cabdi umal waana maqalnay sida uu arrintaas u difaacayo ama uu u tabriirinayo waan maqalnaa ayadda uu sheekhu sheegayaa huna waxa weeyaan ayaddii suuratulbaqara ku jirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku lahaa yacni quraysh qisadu biikhtisaar marka la yidhaahdo waxay ahayd oo ay ku soo degtay sariye rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi uu diray oo amiir uga dhigay cabdullaahi bnu jaxash al asadi nin la dhihi jiray majmuuco kale oo saxaabada oo khiyaaru saxaabana way la socdeen cumar ibnu yaasir ah ka mid ahaa sacd ibnu abi waqaas oo dib dambaba ka laabtay iyo keyrkiis majmuuca min asaxaaba ay ahaayeen taqriiban sabca iyo in ku dhowaata ayay ahaayeen waxay la kulmeen ilaalo ama safarey qurayshu ay leedahay nimankii ayay weerareen ka bacdi waxay dileen ninkii la odhan jiray camar ibnulxadrami waxayna qafaasheen nin la odhan jiray alxakam ibnu kaisaan iyo cabdullahi ibnu muqiira maalintaasna waxay ahayd maalintii kow ay macnaha rajab kowda ay ahayd oo muxaram bishii rajab oo xurmada laheed ayaa soo gashay oo rajab mudar la odhan jiray iyaguna waxay u haystaan inay ahayd maalintii ugu dambeysay ee jamaadul aakhira bishii la odhan jiray ayay u haysteen arrintaas yada ah qoraysh way ka carootay waxayna tiri maxamed isagoo sheeganaya in uu daacadda ilaahay iyo in la ilaaliyo xurumaadka ilaahay ayuu noqday ninka koowaad oo daadinaya ciidankii iyo wixii dhammaaba waxa weye macnaha isagaa dhibkii iyo shaharkii xurmada lahaa iyo isagaa waxna laayay ciidanna qaatay yacni dadkiina la tegey maxaa labadii nin oo qof halkaana madiine waa la geeyey iyo xoolihii ay wateen oo khaniimo intaba ah ka bacdi maadaama quraysho arrintaas ay ku dhaleecaysay waan soo gaabiyey qisadee ayuu ayaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu soo dejiyey ysaluunaka can shahri araami can ishahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir wasadun can sabiili illaahi wa kufrun bihi walmasjid alxaraami wa ikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allahi walfitnatu akbaru min alqatli waxaa la yidhi waxay ku su-aalayaan ashhurka xurmada leh in dhexdooda lagu diriro ayay ku weydiinayaan oo ay ku leeyihiin maxaa loogu diriray maxayse ku dhacday waxaad ku tiraahdaa in lagu dhex diriro ashhurka xurmada lahu waa arrin kabiira oo weyn laakiin waxaa ka sii weyn in ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa iyo diinkiisa jidgooyo loo dhigto oo diinkiisa lala diriro ilaahay in lagu gaaloobo ilaahay la beeniyo masjidkii xurmada lahaa oo baytulxaraam in dadkii dadkii ahalka u ahaa laga barakiciyo oo loo diido oo sidii suubanaha salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo saxaabadii macnaha la socotayba laga barakiciyo oo kuwii qaarna ay xabasho u haajireen qaarna ay madiina usoo carareen kabacdina xataa rag badan oo kale iyo loo diiday xataa inay cumraystaan oo kale iyo maadaama aad dembi intaasoo dembiba ku sugan tihiin yaa shirkiyaad ku sugan tihiin intaasoo masaa'iba ayaad ku sugan tihiin adinka walfitnatu akbaru min alqatli intaasoo fitantaa iyo shirkigaa fitnadaas shirkigaa ad ku sugan tihiin ayaaba ka sii weyn dilka aad ka hadlaysaan taasu saas ayay ahayd marka sheekh umal fiqiga uu sheeganayo oo uu leeyahay halkaas ayaa macnaha macnaha ayaa ninka ayaa fahmi waayey oo fiqiga uu sheekh umal ku tabajuxayo uu sheeganayo waxa weeyaan oo u rabaa halkaas inuu ka soo saaro macnaha gaalada aad u jeedaan ee qaraxyada lagu sameeyey tareenada stationada ah lagu sameeyey waxa weeyaan dhibka iyagu ay macnaha loo geystay waxaa ka sii weyn dhibabka iyagu ay geysanayaan dhibabka iyagu ay geysanayaan oo waddamada muslimiinta ay ku duulayaan iyo iyo damaarka ay ku wadaan ayaa ka sii weyn ma u jeedaa macnaa waxa weeyaan tabriirku wuxuu gaarsiisan yahay ilaa xadkaas aayaddii ayuu wuxuu rabaa inuu u taxriifiyo qisadii aad ogeed ciidankii subanuhu uu diray salawaatullahi wasalaamu caleyhi oo uu yidhi ordaha siriyadii rasuulku uu diray qaladkii ka dhacay iyo jaraa-imta alqaacido oo damaarka ah oo muslim iyo gaal dad muslimiin oo fara badana lagu xasuuqay soo maahayn sirashimadii oo kale muslim iyo gaalba waa cagtaa lagu mariyey waana meeshii waana ciladii haysatay nafsi shay maxamuud shible oo kale waa cilada ah manhajkan qudbiga ragga qaba oo dhan ayaana sida ah in nimanka la yidhaha alqaacido jumlatan waa lala qabaa masiirada ay wadaan iyo juhuudda ay wadaan iyo halganka ay wadaan inuu jihaad yaha waa lala qabaa walidaalika qaladaadka ay samaynayaan iyo jaraa-imta ay samaynayaan waxaa lagu soo ay ku qiyaastaan daa'iman oo ay ka dhigaan qaladaadkii saxaabada ka dhacday oo kale umal hadda waxaa ka soo horreeyey halkan hadalkan qaybtan hadda waan soo jarna mooyaane wuxuu soo maray oo kale oo uu soo sheeg sheegay qaladaadkii ka dhacay saxaabada dagaaladii marka ay ku jireen jihaadka oo kale khaalid bin waliid markuu reer binu jadiima ku duulay oo kale oo ay yidhahdeen sabana sabana ayuu soo sheegay wuxuu soo sheegay adunu tii nafsi shay hadda midaan hadda cabdullahi ibnu jaxsh alasadi waa ka haysta wuxuu hore usoo sheegay oo kale nafsi shay qisadii usaama qataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah waxaas oo dhan ood u jeedo oo akhdaadaas ka dhacday saxaabada suubanaha la jirtay oo wasaaradii suubanaha ahaa ayuu wuxuu rabaa inuu umal ku qiyaaso oo uu macnaha u xolxoliyo oo u luqluuqo qaladaadkan ama jara-intan alqaacidda ay galayaanna taasoo kale weeyaan marka yuhawinu min amrihaa yuhawinu min amrihaa ninka wadaadkaa uu haystana waxa weeyaan waxa uu leeyahay ninkaas wadaadka u haystana waxa weeyaan wuxuu leeyahay muxuu uga hadlaa arrinta noocaas oo kalea leeshuu nimankan aad u jeedo wuu u hujuumaa waa ka aflagaadaynaya odhanaya ubur ayuu daadinaya ubur ayuu daadinaya halkaas waxaa ka muuqata sheekh umal sida uu tafjiiraadka u difaacayo iyo sida uu u aflagaadaynayo uga baxsan waayeen dadkii fitanta noocan oo kale ka digaayo soo maaha bal aflagaado iyo intaas dhib intaas la eg oo loo geysanayo qof daaciya oo ka qaylihaya hadmiga daakhiliga maxaa yaele qofkii fiqi u leh masaa-ishan gaal kugu soo duulay oo dhib kugu geysanaya inaad macnaha dadka u sheegtaa gaalkaana ka shar badan waxaan inaad sheegtaa asalba waa taxsiil xaasil laysa bacda alkufri dembun asaasan waa wax loo jeedo qof hadda kaaga baahan sheegitaan sheegitaan dabcan waa sidii loola macaamili lahaa in laysu sheego mooyaane inuu gaalkaanu soo duulay iyo waxa uu sheegayaa iyo waxa uu samaynaya in laysu sheego oo laysu akriya hadda taasu oo dadka la yidhahdo haye nimankanu jaraa-imta ay geysanayaan taas gaaladaa ka sii daran in lasii yidhaahdo macnaha waxa taxsiil xaasil waa iska taxsiil xaasil ayaa la odhan karaa haddaba ninka daaciga uu aflagaadaynayo asaga ayaa ka fiqi badnaa sheekh umal isaguna wuxuu sheeganaa inuu ka fiqi badnaayo uu fahmi waayey in nimankan aad u jeedaahu dhibkood ay geysteenu inuu inay gaaladu kasii dhib badan tahay inay fahmi waaye inuu fahmi waayey oo qusuur fahmiyu macnaha iyo fiqigu ku haystaa laakiin isaga ayaa ka fiqi hooseeya ninka wadaadka bal isaga ka faqiirsanaa maxaa yeeley ninka wadaadka oo daaciga anu ma garanayo ninka uu ka hadlaayay laakiin waxa weeyaan waa nin ka gubanaya hadmiga daakhiliga alqaacido hadmi daakhiliya oo dhufayska dadka muslimiintaho ay ku jiraan ninka garweynta inta qaadanaya u duleelinaya gaaladu irdahay kasoo geli lahay dadka u duleelinaya in laga dilo in laga digo iyo ninka cadowga soo bannaanka ka imaanaya yaa dhib badan laabudda cadowga bannaanka ah waaba muttafaq calayhi waaba loo jeedaa dararkiisa waana la ogyahay laakiin ninka u duleelinaya oo oo macnaha meesha duleelasha u dilaacinaya oo darshadii kasoo geli lahayen u dilaacinaya oo u baaqaya soo maaha ninka sharta oo in laga digo u baahan ninka noocaas ah oo daaciga ahaa weeyaan waxa uu haysaa sheekh umal oo uu leeyahay waxa weeyaan ubur ayuu daadinayy ubur ayuu daadinayay waxa weeyaan maad ka hadashid maxaad gaalada uga hadli weysid maxaad uga hadli weysid calaamadaad calaa aqali shay waa hadalka alqaacida ay isticmaalaan lafteeda oo lagu tabriiriyo oo lagu daboolo waxa weeyaan jaraa-imta iyoiyo macnaha iyo waxyaabaha la samaynayo oo dhan oo fasaadka haddii qof walba oo munkar laga reebi tagaa uu yidhaahdo ninka iga weyn maad ka hadashid ayadana soo silsilo maaragtay iska bilaa macnaa maahan haddii ninka sigaarka cabaya uu yidhahdo war nin qabra caba ayaa jooga ee maxaa aniga laga rabaa oo ninka qamrada cabaya uu yidhahdo nin ilaahay ku gaaloobay baaba jooga aniga maxaa laga rabaa qamran bacba anigu ilaahayna waan qirsanahay xaggee lagu dhammaanaa laakiin waxa weeyaan fiqigaas acwajkaahood u jeedaahu kulligood waxa loo soo samaynayo oo aayadda loo soo taxriifinayo waxa weeyaan waa taqdiya lihadihi ljaraa'im waa niman mujaahidiina oo qalad ka dhacay weeye maxaad marka adigu qaladkooda u bunbuuninaysaa maxaad macnaha gaalada maad ka hadashid hada huwa almacnaa soo maaha midda kale waxyaabaha tambiiha u baahan waxa ka tirsan salafku in badan oo ka tirsan ayaa waxay odhan jireen idaa aqbalat alfitnatu carafaha alculamaau wa idaa adbarat carafaha kullu jaahilin ayay odhan jireen markii fidnadu ay soo wejiga leedahay oo ay soo socoto ahlucilmigu way arkaanoo way ka digaan markii ay dadka inta wax ku tumato waxay ku tuman lahayd ku tumato ay jeesatana waxa weeyaan jaahil walba ayaa garta oo yidhaahda war ilaa wuxu sidaan bay ahaayeen sheekh umal wuxuu ka digaayey macnaha waxa uu aflagaadaynayaa waa nin fidnadu markii bilowga aheed garanayay isaguna markii fidnadii carradu ay ku tumatay carrada ku tumatay ayuu ku intibaah oo waaga ku baryey waayihii dambe oo ardaydii iyo qaraxyadii iyo ardaydii turkiya u socotay soomaaliya ay ka dilaaceen markaas ayuu bilaabay isagu inuu afka kala qaado oo qayliyo oo uu yidhaahdo waxa weeyaan waa fasaad waxaanu mar dambe oo calool muddo ay gashay ayuu sheekh umal afka dilaac macnaha uu dilaaciyey oo qayladhaanta bilaabay wa hadaa daliil inuu intibaahiisu asaga iyo ragga la midka ah waxaanu sida ay moodayeen mar dambe ilaa moogta waxa weeyaan fidnadii hoostooda ayay ka coranta raggan waxaan mar hore laga digaayay min zamaan ayaa rag ducaadu ka digaayeen intii ducaadda oo ka digaysana way ka baxsan weyse asmaan fara badan baa la isu bixiyo wax badan baa ha la sheego laakiin cuquubadii ninkii markii hore u gogol xaaray laabudda waa ninka asaaska waa inuu asaas u noqdo ninka awal man yaktawi binaariha laabudda an yakuuna dalika wa hadihi sunnatullahi jala jalaaluhu hadalka uu sheegay oo uu ka sheegay sheekhulislaam ibnu taymiya oo uu leeyahay fiqigaas ibnu taymiya ayaan ka soo qaatanaa waa hadal kale oo la taxriif uu taxriifinaya macnaheeda oo muxuu ahaa waxa weeyaan ibnu taymiya wuxuu leeyahay qofka muslimka ahu mahmaa yakun yacni qof macnaha laa ilaaha ila allahu yidhi daa'iman waa ka qayr badan yahay jumlatan waa ka qayr badan yahay qof gaal ah wuu ka qayr badan yahay mahmaa yakun fiihi waxa weeyaan hadalkaas laakiin isaga ah waa wuxuu dejinaa fii kayri mowdicihi qof ilaahay subxaanahu watacaala rumaysano oo yacni yashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxamedan rasuulullaahi asal ba'ahu waxa weeyaa aba allaahu an yusaawiya baynahu wa bayna man kafara bihi ilaahay ma simin laakiin waxa weeyaan khayriyadaas guud oo jumlada ahu macnaheeda maahan in loo soo daliishado jaraa-imtan iyad ah in ay ay ay macnaha ay lagu difaaco maahan macnaheedu midda kale wuxuu ka boodaa oo og yahay ibnu taymiya caleyhi raxmatullaahi isaga ayaa tansiis uga dhiga oo meelo badan nas uga dhigay in ay khawaarijta iyo rawaafidda iyo iyo ghulaatulmubtadica in fara badan inay ka shar badan yihiin macnaha nimanka gaalada khusaada ee soo duushay inay ka shar badan yihiin isagaa tansiis uga dhigay maxaa yeelay waa dadka macaawisha hadmigoodaahu iyo takhriibka daakhiligaah oo ay samaynayaan isaga ayaa ka daran gaalada khusaada ah xuduud ayaa la arkaa gaalada soo duusha inay yeelato laakiin qofkan takhriibkiisu xuduud ma laha wuu leeyahay hadalkaas waa macruuf waana mutadaawal laakiin aniga hadda inaan nuquusha soo badiyo lidiiqil waqti ayaan u diidanaa kaliya taas wuu ka boodaa ninka la yidhaha sheekh umal wuxuu soo daliishanaa marka meelo kore ayuu aadaa wuxuu usoo hahaabanaa muslim wuxuu doonaa ha ahaadee isagaa gaal ka khayr badan taas waa masiirka aakhiro laakiin fasaadka adduunyo inuu dad badan oo rawhaafidda iyo khawaarijtu inay gaalada khusaada ka daran yihiin mashakiyaa ku jira maanta haddii ay laa qadar allaahu laa qadar allaahu mubtadicada qaarkeed sida iiraan oo kale haddii ay mandiqada meel muslimiin ay ku habsato iyo gaalka caadiga oo diinta iyo laa xuseyniyaha dadka aan ku farad yeelayn walaa shu-uuntooda kale aan ku farad yeelayn inay ka shar badan tahay nimanka aad aragtay oo la yidhaahdo rawaafidda acdaa u sheekheynka ah oo islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo galay yacni macnaha waxa weeyaan aan u soo galin raqbo iyo rahbo ee u soo galay madaamic kale oo oo farisiya u soo galay intooda badan nimankaas inay ka shar badan yihiin islaam sheegatada ahu miyaa shaki ku jiraa waa bilaa shaka arrintaas marka mubtadicada qaarkood oo qulaadda ahu way ka shar badan yihiin hadalka ibnu taymiya iyo qisada macnaha cabdullaahi ibnu jaxash al asadi iyo tii khaalid ibnu waliid kulligoodna waa iqxaam fii kayri mowdiciha waxaa lagu soo iqxaamiyey oo lagu soo magmagay kulligood meel aan mawduceedii ahayn oo aan munaasib ahayn waxaana loogu talagalay in lagu tabriiriyo la yidhaahdo maya gaa waxa weeyaan qaladkaanu haba jiray qaladaadkii saxaabada in lagu soo qiyaaso waana qiyaas faasida waana meeshii lafteeda hadda hulkii aan ku arkayna ninka la yidhaha shible oo uu ku qiyaasayo oo kale abubasiir iyo abujandal oo kale waxa ay samaynayaan oo kale nimankaas alqaacidada la yidhaahdaho in lagu qiyaaso halkaas la geeyo tii oo kale weeyaan waxaa kale oo tanbiih u sii baahan sheekh umal muxaadaradan iyada ah ee uu ku tabriirinayo tafjiirkaas aad u jeedaan oo uu ku difaacayo oo nusuusta usoo taxriifinayo waxa uu qabtay labadii kun iyo tobankii ayay ahaatay waxaana la yidhaahdaa alislaamu bayna akhdaa'i abnaa'ihi wa tashwiihi acdaa'ihi waxay ahayd muxaadaro uu qabtay markii ururadii takfiirka ahaa oo dadka laynayay ay isku laayeen kismaayo oo janaaxii muyuulka uu u lahaa sheekh umal lagu soo shubay kenya maalintaas ayuu muxaadaradan waxyar ka bacdi qabtay markii uu qabtay ka bacdi muxaadaradaas waa labada kun iyo tobankii ayay ahayd intaas kuma istaagin muxaadaradaas ee ilaa iyo hadda in asagoo sidaas u difaacayo hadalkaas laftiisa hadda uu lahaa leh ayaa muxaadarada waxaa laga soo daayaa iyadoo celis ah meesha la yidhaha royal t v waan ka daawaday maraan dheerayn ayaa laga soo daynaya royal t v muxaadaradan aan ujeedo alislaamu bayna akhdaa'i abnaa'ihi wa tashwiihi acdaa'ihi hadda dhowaa laga soo daynaya sidaan ayuuna marka isagii u tabriirinaa oo difaacan oo qisadii canada iyo ku qabsatay uu u sheegaa dhinac kalena waxa weeyaan tafjiiraadkii wuu ka digaa oo waa ka qayliyaa dayib muxaadarooyinkiisii horena waxa weeyaan qeybahanna waxa weeyaan royal t v na way soo daynayaan isagiioo difaacaya meelo kale iyo munaasabooyin kalena wuu uga digaa isagii haddaba isradinaya waa laba sheekh umal oo shaaricii taagan iyadana waa cajaa'ibta kale oo na haysata wuu sheegay ninka la yidhaahdo xasaan xuseen markay isradinayeen hadda macnaa waxyaabaha kale oo tambiiha u baahan xasaan xuseen markii ugu dambeysay waana rafiiqu darbihi ninkaas markii hadda isradinayeen ugu dambeysay xasaan xuseen wuu sheegay sheekh umal inuu masaa-ishaas tafjiiraadka difaaci jiray in laguna yeeshay lagulana yeeshay meesha la yidhaha canadana niqaash lagula galayna wuu sheegay wuu sheegay haddaba madhabkan wuu aaminsanaa wuuna aaminsan yahay sheekh umal kabacdi waxaa ka dambeeyey inuu ka digo munaasabooyin kale oo dhacay oo ka dambeeyey wakhtiyadaas inuu ka digo haddaba su-aashu waxay tahay dad badanuna way u qaateen oo aan arrinta cumqi iyo hoos ahaan inta ay qodan tahay aan u fahmi karin ee beenguuridda ku qaldami karaahu way u qaateen in qadiyaddaas sheekh umal uu ka guuray wayna is yidhaahdeen laakiin anigu waxaan odhan lahaa sheekh umal qadiyaddaas kama tanaasulin kama tanaasulin haddii uu ka tanaasulo awalan muxaadaradaas hadda aad u jeedo oo kale waxyaabahaas uga hadlaya ayuu wuxuu ohan lahaa war waxa muxaadaradan ka saara meesha laguna soo daayeen royal t v iyo meelaha la midka oo kale midda labaad waxay tahay inuuna ka tanaasulin way noo soo socotaa haddeer waxaan noo imaanaya haddeer oad dhegaysan doontaan walaalayaal isagoo alqaacido iyo shabaabna darishadda ka saaray oo mukharibiin mufsidiin ah oo nasacaad takfiir iyo khawaarijnimahu inay ku dhex jirto sheegaya daalibaanna soo reebaya oo ka dhigaya daa'ifo mujaahidada bal taasaan dhegaysanno meeshaan ayaa waxaa imaanaysa marka ka tanaasulidda uu sheekh umal ka uu macnaha loo qaatay inuu ka tanaasulay mabda'an tabjiiraadka iyo ahaa takhriibka inuu yahay tanaasul ama muraajacadaas inay tahay muraajaca muraajaca siyaasiya ee muraajaco manhaji iyo diiniya inaynan ahayn maxaa yeele qofku marka uu waxa muraajacadiisu ay diini iyo manhaji ay tahay si kaamila ayuu qofku uga guuraa wax allaala wixii cilaaqa iyo dawaa'ifta lelahna waa inuu darashadda ka wada tuuro ama in qaarna la reebto qaarna macnaha darashadda laga saaraaho waa taagtiig siyaasiya mooyaane diin maahan manhajna maahan haddaba waa kan sheekh umal oo daalibaan ammaanaya ee aan dhegaysano
masalada kaleeteen doonayo inaan baraarujiyo intaana taa ka bixin waxa weeye xarakaad kaloo waxaa jira jihaadi oo gaalada la dagaalama laakiin afkaartaas takfiirka iyo quluwiga iyo qaacide iyo aan wax badan ka qaadan markay arkeen iska fogeeyey xarakaadkaasi waa ka ictidaal badan yihiin qaacidada iyo wixii lamid tasarufaadkooduna waa uga dhow yahay kitaabka iyo sunnada najaaxooda iyo inay ku guulaystaanna barnaamijkoodana waa uga dhow yihiin lanna kulamaa tasarufkaagu uu sunnada iyo kitaabka u dhow yahay najaaxaaguna waa dhow yahay kulamaa kitaabka iyo sunnada tasarufkaagu ka fogaadana fashalkaagu waa dhow yahay marnaba ku guulaysan maysa macnaha waxaan doonaya inaan idhaahdo aniga ma qabo muslimiinta in la camimoo la yidhaahdo gaalada meel kastoy kusoo duusha haysdhiibaan qoorta ha dhiibtaan dhulkooda hala qabsado hala tibaaxo sidii doon ha laga sameeyo ma qabo in la kala qaado meeshii awood leh muslimiintuna ku qancaan inay gaalada iska celin karaan qanaacadaana ay ka timaado culimmadoodiiyo waxgaradkooda ma aha inay da'yaraan wax qiyaasi karin ka timaado culimmadoodiiyo waxgaradkooda ay ka timaado inay iska celin karaan waajib sharciya way inay iska celiyaan hadday u arkaan inaysan awood hayninna mafaasid inay keenaan mehe markaa waa inay sabraan qaacidadii masaalix ay ku noqonaysaa markaa sidaa waxaa dhahaya culimmada sunnada ee waaqican hadda jooga sheekh ibnu baaz ibnu cuthaymiin sheekh albani culimmada sunnada ee waaweyn masaladaa iyadaa way ka midaysan yihin waxaan ka wadaa bimacnaa ee tan dambeen ka hadlayo oo ah masalada qudrada iyo karaanka in loo shartiyeeyo wixii la samaynayo waxaa ka mid a maalan xarakaadka iyagoon dhihi karaa qiyaastayda wallahu aclam taalibaan baa ka mid a waxaa ka mid a xamaas baa ka mid a xarakaad shacabkoodii ku dhex jira in badanoo culimo iyo dad khubaraa hogaaminayaan masaalixdii iyo mafaasidda fahmi kara cadowgana la dagaalamaya daalibaan keligeed toddobaatan nin oo ninka ugu yar uu lixdan jir yahay baa u taliya oo fuqahadii xanafiyada ah mudakiro waa dhaweed ay soo saareen oo iclaamka soo gashay haddaad akhrin lahaydeen siyaasadda ay kula dhaqmayaan dadka ka soo horjeeda dowladda shacabka ninkay qabtaan yaa awoodda iskale kulli waxay kala soo dhexbaxeen fiqigii xanafiga ah kutubtay ku laabteen waxaan leeyahay marka dagaalka najixi kara ee maslaxo keeni kara ee mafsado yarayn kara waa midka culimmadu hogaaminayso islamarkaana shareecada waafaqsan
haddaba waan maqalnaa sheekh umal waxa uu ka aaminsan yahay ama uu ka leeyahay ururka leeraa daalibaan alqaacido iyo shabaab iyo nimankii la odhan jiray nimankan ahlu sunnaha la baxay oo suufiyada iyo keyrkoodba darishadu ka soo saaray sifaadkii khawaarijta iyo takfiirka inay meelo ka leeyihiin oo ay shabah badan la leeyihiin ayuu soo sheegay kabacdi wuxuu u soo gudbay daalibaan fikirka uga asagu ka aaminsan yahaana waa sidaas muxaadaradan sheekh umar wuxuu qabtay shacbaan labada kun iyo labayo tobankii malaabaa waqti hadda laga joogo waxaan is odhan karaa ilaa shan shan iyo toban bilood mise waa afar iyo toban bilood meelahaas adu taqriiban weeyaan waqtigaas isaga ah muxaadaradaasna waxaa la yihahdaa daa sifaat alkhawaarij iyo dawaa'ifta ku ta'aursan oo mucaasirka ah saas ayuu ku magacaabay ayaan rajaynaa haddaba waxaan shaki ku jirin in kala in la kala tafriqeeyo qaacido iyo daalibaan inay tahay kadib iyo talaacub dadka cuquushooda iyo iyo fahmiga dalabatu cilmiga oo lagu ciyaaraa inay tahay tandiimuljihaadkii masriga ahaa isagaa fasahaadshay kharibayna cuquulshiida nimanka daalibaaniyiinta ah bal bal waxa weeyaan meesha la yidhaahdo afghanistan waxa ka dhigay markiisu daraasaat ulirhaabiya ka dhigay waxa weeyaan waa tandiimkii masriga ahaa oo jihaad la ohan jiray alqaacido iyo daalibaan waa dameer iyo labadiisii dhagood ninka kale tarafriqeeyaahuna waaqica beeninaya oo waa kadib iyo talaacub waxa ay ku kala duwan yihiin oo oo maanta lagu kala tafriqayn karaahu ma jiro takfiirkay isaga mid yihiin dayashkay isaga mid yihiin ummadda dhiiggeeda banaysigeeda isaga mid yihiin tafjiiraadka isaga mid yihiin waxaasoo dhan waa isaga mid waxaasoo dhan waa isaga mid waxyaabaha aada u cajiib kale waxaa ka tirsan sheekh umal wuxuu hadda sheegay oo uu yiri nimankaasu inay miitaal ahaan ay macnaha culummo iyo iyo rag ikhyaara iyo fuqaha xanafiyiina iyo intaas odayaala ayaa wuxuu yidhi ku aruursan waxaas oo sheega oo dhan waxa u talinaya ama ay hoos tagaayeen kulligood waa wiil la odhan jiray baytullaahi maxsuud oo gaalada ayd mindhaa diyaaradahaas ku dishay kabacdina uu ka dambeeyey xakiimullaahi maxsuud baytullaahi maxsuudkii daalibaaniyiintaas u talinayay oo dhan balu fiirso waxa weeyaan laa yaqra walaa yaktub kaana laa yaqra walaa yaktub ummiyiintaas aad u jeedo nin ummiya ummigaas uu hogaaminayo balu fiirso ayaa wuxuu yahay oo ummaddii damiraya ayaa waxaa laga dhigaa oo la talmiicina oo laleeyahay waxa weeyaan waa niman mujaahidiina waa niman dalkoodii iyo diintoodii difaacaya waa sidaas laga dhigaa haddaba muxaadaradaas hadda mithaal ahaan markii uu qabtay ninka la yidhahdo sheekh sheekh umal shacbaankii markii uu qabtay oo hore weeyaan ramadaankan hadda lasoo dhaafay kii ka horreeyay shacbaan uu qabtay muxaadaradan waxaa ka dambeeyey taqriiban ramadaan shawaal dilqacda dilxija tobankii dilxija balo fiirso tobankii dilxija oo yowm alxaj alakbar ay ahayd nimanka la yidhahdo daalibaan waa soo dhaqaaqeen masjid ku yaalla kaabuul oo ay islahayn ragga wasarada iyo madaxda ku tukata ayay tafjiir la eegteen tafjiirka markay la eegteen malaha afartan iyo shan waa uga kogto dhaawacuna sagaashan u gaaray joornaalkii oo dadkii masaajidkii qaraxaas uu ka dhacay qaraxaas uu ka dhacay oo dhiiggii iyo dhaawacii iyo hilbihii dadku ay wada yaalliin maalintii lagu soo sawiray joornaalka waan soo jartay waan nahayaa kelimadaas sheekh umal tafriqadaas uu kala tafriqaynaya keliya ayaana ugu soo jartay inay xujo ku noqoto yow min al ayaam oo isaga aan tusiyo iyo ragga la midka ah waa shay mawjuud ah waana shay macruuf ah nimanka noocaasa ah oo aynan zamaan aan xurmaynayn oo beytullaahi aan xurmaynayn nimanka sidaas u dhaqmaaya oo muslim iyo gaal aan kala soocayn ee sidii aada ogeed macnaha oo alqaacidadii laftigeedii ku dhaqmaaya oo yaqtuluuna aljamaacata bilwaaxid hal wasiir ama laba wasiira kusoo tukata masaajidkaas ayaa maalintii xajul akbar aheed oo ciiddiiheed ummadda soo damiray beytullaahina loola fiirsaday macnaha tafjiirkaas yaa waaya dadka marka fiqiga xanafiga ah aad sheegtay aaway culummadii waaweynood oo aad sheegtay aaway aaway aaway dadka noocaasu sheekh umal meheerkaas ayaa taagan tahay sheekh umal ummaddii damaarkaas macnaha maanta oo aad aragtay oo dhallinyaradii ka timid afghanistan ay ay madaxdiina ka laayeen itixaad ummatu maxamedna ay damireen naar ummaddiina cuntay ayaduna is cuntay miyaad maanta ilaa iyo maanta ummaddii kusii tadliiline ood kusii baadiyeyne oo aad leedahay kuwan ayaa ku taagan jihaad xagee jihaad ku joogaa sheekh maa ilaahay ka xishoono jala jalaaluhu laakiin waan garan karaa anugu wax caadifadaas caadifada siyaasiga ayaa in waxaasoo akaadiiba oo dhan la soo aruuriyo keenaya xusuusana raadsadana hadalka sheekhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay oo uu ku leeyahay ahlu sunna yasduquuna fi lwaaqic wa yaxkumuuna bisharc ahlu sunnuhu kama been sheegaan waaqica tafriqaynta uu kala tafriqaynayo kala geynayo daalibaan iyo alqaacido waa kadib waana biduuni xayaa waana tadliil intiisa la eg sheekh umar wax noocaan oo kale in ummadda ku baadiyeeya maahan dabkii ood u jeedo in lagu gubtay ood u jeedo in muxaadaro weliba sifaat ulkhawaarij looga digaayo in haddana khawaarij kale lagu sii ammaano oo khawaarijtii lagu sii kala tafriqeeyo hada kulli waa dalaal iyo tadliil waaye sifaat ulkhawaarijna waan ka digaynaa qayb ayay ka tirsanna waan riixaynaa qayb kalena waan soo dhaweysanaynaa hada waa dalaal iyo tadliil waxaa kaloo intaas noo soo raaca marka uu leeyahay sheekh umal waa rag shacabkoodii ku dhex jira waxyaabaha beenta oo kale oo ummaddii laga sii dhaadhicinaayo oo ummaddii loogu sii baadiyeynayo ay ka mid tahay maxaa yeele markii dadkaasoo kale ahlu xaq laga dhigo oo la yidhaha dadkaasa jihaad xaqa ku sugan iyo difaac sharciga ku sugan waa aada weeyaan ummadda hor fadhisa oo warkaas u sheegaya waa inay aadaan soo maahan haddaba waa baadiyeyn shacabkood daalibaan kuma dhex jiraan daalibaan shacabkood kuma dhex jiraan waana kadib bal shacabka waxay ugu taliyaan ama ay ku haystaanu sandulle iyo xoog xoog iyo muruqaa la isugu taliyaa mooyaane ila alla ka cabsinam kama jira meeshaas waa mandiqadaasoo dhan waa mandiqad daraasaad irhaabiya lagu magacaabo waay bal u fiirso sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii nihaayadeedii saddexdii bilooda ugu dambeysay ama labadii bilooda ugu dambeysay keliya inta sheekhulqabiilo laga dilay soddon ayay ku dhowaatay waxyaabahan aniga aruuriya mutaabicayana jaraa-idda u laabo iyo iyo macnaha internetka gal waxa la inta ay labadii bilooda ugu dambeysay labada kun iyo koo iyo tobankii inta sheekhulqabiilo ay dileen keliya ninka juq yidhahda madaxa la qallijinayo balfiiri adugu kaliya hal gabar oo cunug malaha shan iyo toban jira ah ayaa meesha la yaraa waadi suwaad meeshay lahaayeen malaha ka qaylqaylisay oo iskooleeya oo tiri dhibaad nagu haysaan waa la togtay madaxa laga togtay halkan imaaraadka la keenay oo lagu daaweynayo malaali yuusuf maa lagu sheegaya wax saas oo kalaa gabadh yareed nin aan gabadh yar daynayn oo shaqul qabiile aan daynayn oo masjid aan xurmaynayn oo aan maalin oo aan zamaan xurmaynayn oo aan ciid aqoonin oo aan oo aan aqoonin maaragtay jumce oo laa xurmatu zamaan walaa xurmatu makaan midna aan aqoonin qofka noocaas oo kale inaad ka dhigtaa oo ummadda ku baadiyaysa oo diin uga dhigtaa soo dalaal iyo tadliil maaha haddaba shaqu malow allahaaga allahaaga ka cabso ummadda ha ku baadiyayn fikriga noocan oo kale ah walidaalika anu marka aan leeyahay sheekh umar kama tanaasulin sheekh umar kama tanaasulin fikrigan marka aan leeyahay tafjiiraadkiina kama tanaasulin marka aan leeyahay tafriqaynta nimankii qaraxa aaminsanaayo ku shaqaynayana waxa weeyaan alqaacide iyo shabaabna waa fogeeyey nin kale oo oo ku dhaqmaya meesha la yidhaahdo qaraxii isticmaalaya oo maalintii xajul akbar qarax ka samaynaya baytullaahi marka uu ka dhigay mujaahid oo uu leeyahay kitaab iyo sunna uga dhow yahay oo u haystaa ma wuxuu uga tanaasulay ma wuxuu uga tanaasulay manhajiyan qaylo dhaantase uu tafjiiraadka uu ka ka qayliyayaa sheekh umal oo oo macnaha ku uu ku idaanaynayaah ma manhajiyan iyo diiniyana mase waa siyaasad maya waa siyaasad ninka diin iyo manhajiyan uga tanaasulaahu ma soo dhawaysto urur ku dhaqmaaya tafjiiraadka iyo iyo nooca waxa noocan oo kale oo macnaha takhriibka ma soo dhawaysto laakiin daa'ifo fogeynteed daa'ifo kalena soo dhoweynteed labadiina ay isku nafsi shaqo hayaano waxa weeyaan waa siyaasad waa siyaasad mooyaane diin maahan diin maahan taasu waxyaabahan ka tegay waxa waxaa ka tirsan markii hadda sheekh umar uu lahaa oo kale waxa weeyaan shacabkooda ay ku dhex jiraan shacab inaan lagu dhex jirin waxaa kutusinaysa jaraaimta kutusinaysa waxaa ka tirsan waxaa doorasho samaynayay waxaa doorashooyin iyo intikhaabaad samaynaya in la yidhaha cabdalle cabdalle iyo xamiid qirdaay daalibaan waxay ku hadideen oo ay soo jeediyeen qofkii lagu arko gacantiisa ama suulkiisa lagu arko qaddii doorashada xibrigii doorashada qofkii lagu arko in suulka laga jarayo ficlan dadkaasoo dhan oo doorashooyinka galay akiid dad ka mid a inay qabteen dadka qaarkoodna in suulalkoodii ama farahoodii lagu tagay waa akiid way imaaneen ninka noocaasoo kale ah sidii in qadiyadda uu wax ka bedeli karo waxaa qofkaas suulkiisa lagu jaraayaahu ama fartiisa lagu farihiisa lagu goynayaahu waxa weeyaan gaala laba gaala ayuu kala doortay waa gaal asaguna gaalaysiinta iyo dilkuba sidaas ayay biyo lacba u yihiin fiqigii xanafiga aawey aawey kitaabkii iyo sunnadii aan u dhoweyn aawey lixdan jiradii iyo toddobaatan jiradii aan sheegayni subxaana rabbi alcadiim hada dalaal wa tadliil waaye ilaahay subxaana wa tacaala in laga xishoodo waaye ummaddana waxa noocaan oo kalea in loo looga maahan in dhallinyaradana lagu baadiyay oo la yidhahdo aada wax noocaan oo kalea maahan maxaa yaele dadka loo khudbaynaya loo muxaadaraynayaa waxaanoo kale marka loo sheego oo loo talmiiciyo waa aadayaan mahaaligta noocan oo kale ayay ku tagayaan marka wax cilaaqaa ma laha arrintaas iyo iyo jihaad wax cilaaqaah ay leeyihiin lama arko tafriqadaasuna waa tafriqo baadila marka qofkii kale tafriqeeyaa waa inuu ilaahay subxaana wa tacala uga toobad keeno inuu ummadda ku baadiyeeyana maahan intaas waxaa sii dheer sheekh umal in aabbihii ruuxiga ahaa ee ninka la yidhahda sayid imaam ahaa ee la yaqaanay oo tandiimkii jihaad oo masriga ahaa tandiimkii jihaad ee masriga ahaa ee ummaddaas aada u jeedo oo masar oo dhan oo macnaha meesha la yidhaha afghanistan intuu yimid fikrigii dhallinyarada qalday oo wixii dhallinyaro meeshaas isugu tegay ninkii tandiimkii meeshaas takhriibiyey ee fikrigii sayid qudbi geeyey ee laa xaakim walaa maxkuum geeyey ee culammadu inay jahmiya daallina yihiin geeyey aabbihii ruuxiga ahaa ee takhriibkaas maanta iyo tandiimkaas aad u jeedo oo masrigaa geeyey meesha inuu waa muraajacooday inuu dhallinyaradii haddana min jadiid asaga usii talmiiciyo oo uu ka dhigo nin wanaagsan oo nin mucaskaraadkii u nasteexeeyey oo kitaab dalab alcilmi shariif la yihahdo u- yani al- aljaamic fi dalab alcilmi shariif la yihahdo u- u nas- oo nasteexan mucaskaraadka waa inuu alifay waxa noocaasa ayuu min jadiid waana baadiyayn cusub oo hor leh bal sheekh umal oo sheekhii ayman dawaahiri iyo imaamkii dhammaay oo ururadan dawaa'iftan dirirta oo ummadana laysa gaalaysiisana talmiicinaya bal aan dhegaysana waa kane
ilaa markii dambe wixii intay ka badbadiyeen sheekhoodii uu arrintii ka noqday ninka munadirka u ah ee kutubta u qori jira sheekh ahaan ay u ictimaadi jireen wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo asayid alimaam laba kitaab buu qoray kutub badan buu leeyahay laakiin laba kitaab baa asal u ahaa oo nimankaa marjic u ahaa kitaab waa kitaabka la yidhaahdo alcumda fi icdaadi alcudda waa kitaab matbuuca kitaabkaa markuu u qoray kadib yaa wuxuu leeyahay waxay ugu tasarufeen oo u isticmaaleen sidaan u qoray si aan ahayn shuruudihii iyo quyuuddii aan wax walba u xidhay way ka gudbeen aqoon darro fara badanna mucaskaraadkoodii iyo saldhigoodii baan ku arkay markaasaa waxaan is idhi war waxaan ima socon karee kitaabka wuxuu soo saaray marka la yidhaahdo aljaamic fii alabi alcilmi sharci aljaamic fii alabi alcilmi sharci si mucaskaraadkii ay ku tababaranayeen jaanibka cilmigana ba looga kabo oo quluwigan faraha badan looga khafiifiyo kitaabkaasuu alif kitaabka waa kitaabka uu radin doono ayman dawaahiri oo uu ku radiyey kitaabkiisa uu ku magacaabay tabri'atu ummati alqalami waasayfi min tuhmati alkhawari waaldacfi ayman dawaahiri oo markii dambe qoray wuxuu ku radinayaa kitaabkaas asayid alimaam kitaab buu isaguna ka daba qoro oo ku radiyey ayman oo uu ku magacaabay altacriya likitaabi tabri'a layska daba tag marka sheekh iyo ardaygiisii waa is haysta ninkan sayidulimaamka la leeyahay hadda waa xidhan yahay faka allahu asrahu ilaahay has- ha soo daaye waa xidhan yahay hadda laakiin wuxuu ahaa sheekhii dawaahiri buu ahaa
Een, kaas wuxuu ahaa sheekh maxamed cabdi umal waana dhegaysateen in ninka la yidhaahdo sayidulimaam sayid imaam inuu mura- ka muraajacooday arrintaasuna waa arrin beena waa arrin beena sayid imaam ninka la yidhaahdo ma unan muraajacoonin mana laabanin muraajacadiisuna waa muraajaco taagtiig iyo siyaasiya oo iska waxaa la yidhaahdaa maaragtay waa nin ciidamada badbaadi camal taagtig hala baxay mooyaane muraajaco siyaasiya inuunan inay inay tahay muraajacadiisu oo manhaji iyo diiniyan inaysan ahayn muraajacaad rasmiyana uunan samaynin ee wax taagtiga camala inuu muujiyey waa la qoray kutubaa laga qoray ruduudaa laga qoray arrinta noocaas oo kalea bayaanin ah oo lagu bayaaniyay arrintaas kitaabka uu leeyahay wuu ku laabtay oo kitaabka la yidhaha aljaamic lida- eh, fi dalab alcilmi sharci uu leeyahay ayuu qorayna oo u qoray inuu ku tasxiixiyo mucaskaraadka qaladaadka ay galayeen uu leeyahayna waa arrin beena waa been kale oo kabaheedii wadata maxaa yeelay alda- aljaamic fi dalab alcilmi sharci waaba qaamuuska dhan oo u laabtay axmed godane qaamuuska dhan oo axmed godane uu u laabto iyo ragga idaaratu tawaxush oo dhan i- kitaabka lagu maamulo oo laga hago idaaratu tawaxush oo dhan waa aljaamic fi dalab alcilmi sharci kitaabkaas aad u jeedaa waxaa ka buuxa takfiirka caamka oo ummatu maxamed nin allaale ninkii xaakimku haddii uu xakama bikayri maa anzala allah qofka aan ku bixinin ee aan cadaawo iyo aan u muujinin oo aan ku bixinin oo aamusaho inuu gaaloobayo waa ku tansiisii way ku jirtaa waa kitaabkaad aragtay oo xasaan xuseen ninka la yidhaahdaa uu ka soo qaatay taxriifaadka iyo ragga xataa nimankan jamaacaadka islaamiga isku magacaaba ee baarlamaanka ninkii galaahu baarlamaanka ninkii u gala maslaxad ninkii u gala ah inuu gaaloobayo kitaabka uu ka soo qaatay oo xasaan xuseen meesha webiga uu ka soocabay waa isaga waa isaga muta'athir jiddanna weeyaan ninka la yidhaahda xasaan xuseen ninkaas waa ninka uusan laa yufaariquu ka dillihi asaga u fiirso marka kitaabkaas isaga ah oo takfiirka aabbihiisa oo idaaratu tawaxush oo dhan qaamuuska loogu laabta ah yaa in la yidhaahdo waa kitaab loo alifay mucaskaraadka in lagu saxo iyo qaladaadkoodii waa been waana min jadiid tadliil hor leh oo cusub weeyaan waa kitaab dulumaad iyo dalaal iyo shar o dhan oo ay ka buuxda kitaabkaas mana loo qorin kitaabkaas aad u jeedo ama magaca magacahaanta loogu magacaabay aljaamic fi dalab cilmi sharcigaas aad u jeedaa cilmi sharciya looguma talagelin in lagu taqriiriyo ee waxaa loogu talagalay waa tamwiih marka taftiishka meelaha qaarkood lagu tagaayo oo kale in aysan ilqabad una noqonin ayaa loogu talagalay ee ma ahan in cilmi sharciya iyo dad lagu baraayo oo mucaskaraad lagu hagaayo oo khayr loogu sheegayo ma ahan ee waa kitaab qaamuuska idaaru tawaxushka ah inuu qaamuuska idaaru tawaxushka uu yahayna waxaa kugu caddaynaya ninka la yidhaahdo shible markii uu xasaan xuseen radinayay wuu sheego wuxuu yidhi anu nusqadda hadda aan hayo wax ka akrinaayo sheekh umar axmar markii uu tegay iga keenay uu yidhi malaha sheekh umar laftiisa hadiyada xagga lagaaga soo siiyey ayaa looga soo siiyey xamar ayuu kala yimid shabaab waa kitaabka ay haystaan waa marjiciyaadka shabaab ay haystaan kitaabkan aad u jeedaa waana kitaabka dhan oo sharta laga hago marka in la yidhaahdo waa kitaab wax lagu saxay waa been iyo shartiyo min jadiid hadda ummaddii loo sii iftiiminaayo oo laleeyahay khayra meesha jiray ordaha aada sayid imaam ninka la yidhaahdaahu waa bacda sayid qudbi sida aan sheegay ninka u soo baxay dawaa'iftan isaga ah iyada ah ee shabaabka ummatu maxamed baadiyeeyey ee dabka ku shubay ee u ta'siiliyey manhaj ku ta'siilshay manhajkan la yidhaahdo laa xaakim walaa caalim nimanka duurgallada ah ninka u aabbaha waa isaga umaraa ulmu'miniinta kuhufta ku jira ninka u aabbaha waa isaga asmaa fara badan oo xarakiya ayuu isticmaalaa cabdulqaadir cabdulqaadir cabdulcasiis uu isticmaalaa doctor fadli uu isticmaalaa magaciis xaqiiqiga ah laakiin waxa weeyaan waa in la yidhaahdo sayid imaam sayid imaam waxaa lagu qabtay meesha la yidhaha yeman kabacdina masr ayaa loo dhiibay sheekh umal hadda waa u ducaynaa wuxuu leeyahay faka allaahu asrahu su-aashu waxay tahay sheekh umal markuu u ducaynaayo yaa haysta oo u xiran yahay ma gaal uu xiran yahay ma goontana muu ku xiran yahay ninka la yidhaahdo sayid imaam ahlu qible ayuu u xiran yahay dowladda masar ayuuna u xiran yahay laakiin waxaa la arkaa sheekh umar inay isaga agtiisa ka yihiin guantanamo iyo buush iyo xusni mubaarak iyo dowladda masar inayba mid u yihiin ayaa la arkaa maxaa yeele manhajka qudbiga ayaa sidaas haddaba su-aashu waxay tahay ninka noocaana marka loo ducaynayo od leedaha faka allaahu asrahu yaad u soo daynaysaa yaad saka sii daynaysaa sayid imaam waa ninka waxaad aragtay oo masaa'iba tandiimuljihaad aad aragtay oo umatu maxamed inta dhib aad aragtay tay oo dhib diin iyo dacwo iyo dhul inta islaam iyo muslimiin loo geystay waa ninka shartooda u aabbaha in la yidhaha ummatu maxamed ilaahu ka ha mooyaane ilaahu u soo daa in la yidhahdana ma ahan qof caqli laho war uu ku hadlo iyo war uu ku duceeyo midna ma ahan arrintaas waa arrin xaqiiqo ah oo jirta marka waxaan odhan lahaa sheekh umal sayid imaam ninka la yidhaahdaahu waa aabbahaas ruuxigaa oo shartaase ummadda ha u talmiicinin walaalow ummaddana waxa uga dhigin hana ugu ducayn ilaahay inuu u soo daayo hadi waa masalo waa daruuri arrintaas sayid imaam talmiicinta la talmiicinaayo ama hadda laga dhigaayo nin muraajacooday oo wax saxay sheekh umar keligiis kuma aha bal ururkii itixaad la odhan jiray ama ictisaam hadda la baxay itixaadna wuxuu ahaa magacii hore oo shaarka dhiigga lagu galay ictisaamna waa shaar cusub oo la gashtay laakiin ururkii ictisaam ictisaam ururka la yidhahdo ama itixaad ayaaba mowqicoodii haddeer ictisaam dotcom waxay soo geliyeen manhajkii markay ka hadlaayeen in culummada ahlu sunnaha oo mucaasiriinta oo ay wax ka qaateen oo ay manhajka tasxiixiisa ka soo qaateen oo ay wax ka soo naqlinayaan oo ay u ictimaadeen manhajkooda inuu ka mid yahay sayid imaam sayid imaam inuu ka mid yahay hadi kaaritha waa kaaritha xaqiiqatan maa bacdaha kaaritha sayid imaam oo inta shabaab maantay wixii gaalaysiiyey itixaad iyo wixii wax ka laylahaa ay ka laayay sayid imaam oo aabbahooda ah meel uu ku muraajacooday oo manhajkii la yaqiinay oo takfiirkaa kitaabaadkiisii ugu dambeeyana waa ka yaalliin aljaamicu fii dalabalcilmi sharciga uu sheegayo oo malna wuu yaallaa sayid imaam ninka la yidhaahdaahu towbad la yaqaano iyo manhajkii isaga ahaa oo takfiirkii xukaamta iyo isqaadintii ahlucilmiga iyo marjiciyaadka ummatu maxamed sidiisa nin ka soo laabtay maahan shucuurta takfiirinteediina nin ka soo laabta maahan bal hayarkaas wuxuu ka joogaa jamaacadii takfiir walhijri ayuu isku ayuu la loolan yahay oo uu dhinac yaallaa ninkaas in la yidhaahda marka waxaa laga soo qaadanaa tasxiixii iyo manhajkii ayaa laga soo qaadanaa hada waa tadliil jadiida waxaana odhan lahaa ururka ictisaam walaalayaalow shabaab waa janaaxiinii caskariga ahaa meesha ay gaareenna adinkaa gaarsiiyey musiibadan iyada ah oo iyo mawluudkan caaqaa waad aragteen oo aad dhasheen adinku mawluudkan caaqaa cirka kama soo degin ee itixaad ayaa dhalay adinkiina caaq ayuu idinku noqday oo ilaahay waa idinku cuquubeeyey ummatu maxamedna cuquubo ku degta ayuu noqday adinkoo sidaas markii intaasoo jariimaha dalkii iyo diintii u geystay haddaad wax tasxiixinaysaan tasxiixiinu ha noqdo manhaji tasxiixiinu ha noqdo diini tasxiixa siyaasiga iyo muraawaqaadka siyaasiga iska dhaafa walaalayaalow haddii dadka loo been guuri karo alla aan loo been guuri karin ayaa idinka sarreeya una jeeda acmaashiina iyo afcaashiina waa arrin daruuriya arrintaas sayid imaam in aad tiraahdaan waxaan ka qaadanaynaa manhajka oo culamo ahlu sunna ayuu ku jiraa hadda ninka aaminsan sayid imaam inuu culamada ahlu sunnaha mucaasiriinta ku jiro war sunno iyo ilaah iyo kitaab iyo sunno waxba kama yaqaana cajaa'ista soomaaliya ordaha sunnada ha ka soo barto cajaa'ista soomaali soomaaliyeed ha u xeraysto oo ha ka soo barto sunno iyo kitaab waxa la yidhaahdo waxba kama oga sunno iyo kitaab ninka ninka ninka yiri maanta sayid imaam ayaa ayaa culamada ahlu sunnaha wax ka qaadanayna ka mid ah hadi waa masalo daruuriya arrintaasi masaa-isha iyo mulaaxadaadka dul yaalla sheekh u malnaa ma ahan masaladaas hadda intaan soo sheega kaliya masaladu intaan soo sheega kaliya ma ahan haadaa waa kaydun min faydin haadaa kaydun min faydin waa xaqaa'iqi jirta sheekh u mal waxyaabaha ugu waaweyn ee mushaarik uu uga yahay jaraa-imta soomaaliya ka dhacday ama uu ku leeyahay waxaa lugta uu ku leeyahay waxaa ka tirsan shariid la yidhaahdo gaal ninkii kaalmaystaah waa gaal oo wax allaala waxa ay shabaab iyo isagu inay ka mid yihiin takfiirinta iyo la dagaalanka soomaaliya waxyaabaha dowladaha laga dhisaya ka mid ah iyo ciraaq waxaa ka jira takfiirin ummadda ahlu qiblaha in saas loo takfiiriyo oo la yidhahdo manaysta gaal ninkii kaalmaystaah waa gaal isticaanadaasoo macnaheeda aan la eegaynin jumlatan in la yidhahdo ninkii koobiya u shuba madaxa lagu dhufto arrinta noocaas isagoo takriirinaya waa shari dheer oo halkan aanan keeni karin waqtiguna uunan xamilaynin laakiin soomaali meema hor yaallaa ayagaa soo gashteen ayagoo xujo uga dhigaaya sheekh umal markay isqabteen sida ay u takriirinayaan isagoo intii gaalnimadii ku raaci weysay sidii xasaan iyo sidii shiblo oo kale intii gaalaysiintii ku raaci weysa waa murjico ee isagoo odhanaya ayaa ku jirta codkiisina waa bisawtii wa suuratii aydan way taallaa walidaalika shabaab dagaalada soomaaliya ay ka wadaan oo ay kula jiraan dowladaha soomaaliya laga dhisay iyo dadka in lagu bannaysta dhiiggooda iyo takfiirintooda oo bidaad masaladaas muwaalaadka lagu gaalaysiiyo ee aan tafsiil la gelinin oo manaadkii rasmiga ahaa oo macnaha kufriga uu ka imaanaya aan la eeginin ee mujarad waxaa la yidhahdaa ma muwaalada ayaaba ka jirta waaba gaalnimo ee madaxa lagu dhufto madhabka noocaasa sheekh umar dadka takriiriyuu ka mid yahay takfiirinta noocaas oo kalea iyo dhiigga ummadda in lagu banneeyo noocan iyo jaraa-imta waddanka ka dhacda mushaarik ayuu ku yahay sheekh umar mucaskarkii asaas mucaskaraadkii soomaaliya macnaha ay itixaad ka sameeyeen ee u sababta noqday kabacdi in lagu soo duulo soomaaliyana sheekh umar ayagoo qaarkood madax ka noqday ayagoo madax ka noqday falalkan iyaga ah oo dayshka iyo takfiirinta noocan oo kaleana waa la isticmaalaya haddaba waxaan odhan lahaa sheekh umalow masaa-isha noocaana waxay kaaga baahan tahay muraajaco adiga iyo ragga kale oo saaxiibada ah oo itixaadiyiinta ah ama ictisaamiyiinta ah haddii uu yahay saaxiibkaa shible haddii uu yahay macnaha ragga kale oo odayaasha itixaadka waxaa la idinkaga fadhiyaa walaalayaalow muraajaco diiniya oo manhajiya oo ilaahay jala jalaalu uu idiin jeedo muraajacaadka siyaasiga iyo murawaqaadka siyaasiga iyo munaawaraadka siyaasiga iska dhaaf walaalayaalow intay isku daydaan in aad ka laabataan manhajkii haddana ummadda ha usoo holxolinina oo hadba dhinaca yemin iyo yasaar ha kasoo gelinina mar ummaddii sayid imaam loo soo xareeyo mar abubasiir loo loo soo xareeyo oo hadda biduuni xayaa lala soo fadhiista kanaaladii mar la yidhahdo sayid imaam ayaaba manhajkii dhamaayo muraajacaadka manhajkii dhamaa oo tasxiix laga qaadana iyo manhajkii dhamaa oo caqiidada ahlu sunnaha ayaa laga soo qaadana sayid imaam manhajkan waa lacabay waana lasoo mategi la'ya manhajkan calool ayuu tegay waana lasoo mategi la'ya war walaalayaalow soo mataga oo si ikhlaasla usoo mataga ma- manhajkan bannaanka iska soo dhiga waxaan qof allaale qofkii manhajkan cilaaqa lelehna siyaasa ragga isku hayso waa loo jeedaaye ragga siyaasa isku haysa waa loo jeedaaye siyaasa isuhaysiga iska dhaafa nin allaale ninkii manhajkaas aad u jeedo cilaaqa lale waa in bannaanka la iska dhigaa wax muxaabaa qadiyadaasu ma lahan maxaa yeele dhiigga daadanaaya iyo takfiirinta soomaaliya ka socotaaho wax muxaabaada ma geli kartaan ma geli karto waa in muxaabaad la isugu samaynin waa in mujaamalaad siyaasiya aan la isugu samaynin waa in muraajacadu diini ay noqoto waa in ilaahay looga cabsado jala jalaaluhu hada aladii yanbagii calaykum wa hada aladii yalzimukum ilaahay jala jalaaluhu hana islaaxiyo allahuma ina nacuudu bika min alfitani maa dahara minha wama badan allahuma ina nacuudu bika min alfitani maa dahara minha wama badan allahuma ya raafic albala irfac albala can ummati muxamedin salawaatu llahi wasalaamu caleyh اللهم يا كاشف الضر اكشف الضر عن المتضررين من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كل- كلها walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com